markaas meeshaas waxaa isugu yimid dadkii walaalaha ahaa oo deriska ahaabaa isugu yimid dadkii la hayay waa la sii daayey qolo walba qoladii waa lagu wareejiyey waxay ahaayeen qolana waxay haysay shan nin qolana waxay haysay nin labadaas markii la wareejiyey waxaan u labisanay xagga gaadiidkii gaadiidka waraankiisii waa wareejinay damaystirkiisana insha allahu berrisa waxaan ku ballan maadaama aan warsanay qof qof baan u warsanay gaadiidka la wareejiyey iyo dadka waxaan u warsanay qof qof gaadiidkana wixii la wareejiyey waa la baaray qof walba intii la taabtay waa qanacday inta kalena insha allahu waxaanu jecelnahay si walaalnimo ah si kalsooni ah inay u dhammaato waxaa jiri dad jeclaa dadkaas walaalahaa oo dariska ah oo labadaas magaalo degan waa dad walaalaa waa dad isdhalay waa dad daris ah waa dad waxalbaa ka dhexeeyaan hadda ka hor dad baa waxay damceen inay wejira isugu dhigtaan iyagoo awal soo maray dhibaato badan oo sideetan iyo saddexdii iyo intaas dhib kusoo jiray waa dabayn khayr qabta ilaahay subxaanahu watacaala beri dhaxas siiyey midba ninuu la seexday midba ninuu la dersay midba ninuu la caday waa walaalo awalna shaydaan baa ku jiray marka dad baa waxay damceen inay isku diraan oo madaxay ku gashaan ilaahay baase subxaanahu watacaala naga soo gaaray dadkii walaalaha ahaa waa isfahmayaan waana dhamaystiri doona ilaa gudub dadkii ku dhintana waa dhammaynaynaa iyagana waxaan jecelnahay inaan wixii dhimashaa u gudubno annagoo iska qancin doona ilaa gudankiis aashu waa taaka taako annagu maamulka maanaan taaban maamulka waa jireen dad shaqaynaayay oo la yiri waa saddex nin iyo wax lamida wax kor ka yimidna maanaan arag annagu waxaan ku wada hadlaynay caqli odayaal nimankaasina waxayna yidhaahdeen markii raglahaynay annagu maamul iyo waxaas ma jiraan waxaan ugu yeernay marka waa u yeernay aqbali mayna yidhahden xag maamul iyo waxaas waxaan nidhi waa annaga noo imaada annagaa ismasahnay annagaas ka wada hadalnay waana ka heshiinay waxaanu jecelnahay dadkaas walaalahaa in alla isgeed dheer iyo geed gaabanba inaan nabadda u gaarno annaga iyo ayaguba dadkii oo kala wareejinay iyo gaadiidkii oo aan bilownay oo aan galabta qaar wareejinay inta dhammaystirkaa ee gaadiidkaana insha allahu berri subax baan isku soo kallihi doonaa waa dhammayn doonaa waxaanan u gudbi doonaa xagga dhimashada